habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee voice of america oo idinkaga imaneysa washington
waa fiidnimo axad ah bisha disembar waa saddex iyo toban sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka iyo labiyo labaatanka efmyada geeska afrika telefoonnada gacanta iyo boggaan internet ku leenahay ee v o a somaali com idaacaddeeda fiidnimo waxaa halkan si wada jir idinka daadahaynaya haaruun macruuf iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mida magaalada muqdisho uu ka furmay shirkii madasha wadatashiga iyo madaxda dalka oo khudbado kala duwan ka jeediyey doodaha iyo maxaanku idhahday aaraada iyo warbixinnada inay noqdaan kuwa boogaha dhayayo garowa wan waxaa ku caddaa in aan mar dambe awood qaybsiga lagu salayn karin hannaanka afar dhibic shan dad hadda maanta barlamaanka ku jiro iyadoon cod looga adkaanin in la yidhaahdo barlamaankaa laydinka saaray nabad kuma imaanaysaan aaminsana aniga qodobada kale aan idinku hayno idaacadda iyada fiidnimona waxaa ka mid ah barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha
doqolnimo kugu baahday baan cididabiibayne duulkii kaa qaba sinbaa daasa duutuma eedda markuu baktiyo meel kalaa dodob ka qiiqaayo waagii dilaacaa naxrimo dihin la sheegay gurigoodbawan ugudige waa jixdagaxayede anuma damqanaye laguma daboraane dadkan la hadlaya baan lahayn yuxiyo imamane bal inay doqob tahay caqliga doonii laga saaray waxii hore soodaagadayay dhegayjireen
waa tahay dhegaystayaal goordhow ayaad ka bogan doontaan barnaamijkaasi dhaqanka iyo hiddaha balse marka hore qodobadii wararka caalamka ugu doorka roona xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry iyo dhiggiisa dalka talyaaniga paolo gentiloni ayaa maanta wada guddoominaya shir ka dhacaya dalkaasi talyaaniga oo beesha caalamka looga doonaya inay u soo jeesato xasiloonida iyo sidii nabad looga dhalin lahaa dalka libiya maamulada kala duwan ee wadankan ayaa la filayaa inay arbacada saxeexaan waa wadanka libiya ee heshiis ay qaramada midoobay dhexdhexaadin ka ahayd oo soo socday muddo sannado ah heshiiskaasi ayaa ku baaqaya in la dhiso dowlad midnimo qaran ah muddo afartan maalmood gudahooda dhinacyada kala degan magaalada turuk iyo magaalada tripoli ee dowladda caalamku taageersan yahay iyo tan iyo maamulka ay taageerahan kooxaha islaamiyiinta ayaa labaduba taageeray heshiiska keriya gentiloni waxaa xaddan shirka kala qaybgelaya wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada ay dariska yihiin libiya madaxweynaha dalkan maraykanka barack obama ayaa soo dhoweeyey heshiiska isbeddelka cimilada ee lagu gaadhay magaalada baariis isagoo sheegay in ay tahay halka ugu muhiimsan ee uu caalamku ka bilaabayo madaxweynaha ayaa sheegay in heshiiskan uu ka dhigan yahay fursadda ugu wanaagsan ee ay ku badbaadin kareen hal duni oo la wada leeyahay hadal qaatay muddo siddeed daqiiqadood ah ayuu obama ku sheegay in meelmarinta heshiiska ay gaadheen in ku dhow laba boqol oo dal ay muujinayso in caalamku uu samayn doono islamarkaa leeyahay awoodda lagu meelmarinayo caqabada haysta isbeddelka cimilada heshiiskan lagu gaadhay baariis ayaa hadafkiisu yahay in hoos loo dhigo heer kulaylka dunida oo la gaadhsiiyo ilaa in ka hooseysa laba digri halka uu yahay iminka
mas-uuliyiinta waqooyi galbeed ee dalka bakistan ayaa sheegay in bam uu ku qarxay suuq aad u ciriiri badan xaddan maanta kaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan shan iyo toban qof konton kalena ay ku dhaawacmeen mas-uuliyiintu waxay sheegeen in la filayo in tirada dhimashadu ay intaasi ka badato qaraxan ayaa ka dhacay deegaanka lagu magacaabo barajinaar oo xarunta maamul goboleedka deegaanka qabaa'ileedku ay degaan ee kuram oo ku yaala xadka dalka afghanistan amjad cali khan oo ah maamulaha siyaasadda ee kuram ayaa u sheegay wakaaladda wararka a f b ee faransiiska in bam lagu dhex qarxiyey boorso looga tegay suuqa loo malaynayo inuu qaraxaasi sabab u ahaa gobol qabaa'ileedka ayaa ah goob ay rabshado ka wadaan fallaago islaamiyiin ah sidoo kalena waxaa ka jira gobolkaasi khilaaf xagga diinta ku salaysan oo u dhexeeya muslimiinta sunniga iyo kuwa shiicada ugu yaraan laba haween ah ayaa ku guulaystay kuraasta dowladaha hoose kadib doorashadii ka dhacday dalka sacuudiga oo ahayd tii ugu horreysay ee haween loo ogolaado inay tartanka doorashada ka qayb qaataan natiijo hordhac ah oo saaka ka soo baxday doorashada ayaa muujinaysa in salma bin xisaab ay noqotay haweenaydii ugu horreysay ee la xaqiijiyey inay kursi ku guulaysatay waxaana haweenaydan ay ka adkaatay toddoba rag ah iyo laba haween ah oo kula tartamayay kursiga ay ku guulaysatay oo ahaa xubin ka mid a golaha deegaanka ee madaraka oo boqol iyo konton kilomitir waqooyi kaga beegan magaalada maka doorashadan waxaa ka qayb qaatay ilaa lix kun afar boqol iyo afartan murashax kuwaas oo sagaal boqol oo ka mid ahi ay haween ahaayeen ilaa boqol iyo soddon kun oo haween ah ayaa isu diiwaan geliyey inay ka qayb qaataan doorashadii ka dhacday dalka sacuudiga maalintii sabtida
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america madaxda caalamka iyo madaxda soomaalida ayaa maanta isugu yimid mar kale wareegii labaad oo ka mid ah shirarka lagu magacaabo madasha wadatashiga ee nooca ay yeelan doonto doorashada la filayo inay sanadka dambe ka dhacdo dalka soomaaliya doorashadaasi oo lagu soo dooran doono hogaanka iyo madaxda iyo nidaamkii dowladeed ee bedeli lahaa midka hadda jira haddaba warbixinta ku saabsan shirkaasi iyo siduu u dhacaya khudbadihii laga jeediyey waxaa muqdisho nooga soo diray jacfar kuukaay
waxaa loo fadhiyaa in la iskula meeldhigo qaabka ay u dhacayso doorashada sannadka soo aadan waxaana furay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo soo jeediyey in la tixgeliyo halka ay dadka ugu badani isku raacaan isagoo dhinaca kalena sheegay in cadaadis ka yimid beesha caalamka oo ku aadan qaabka aragtida loo gudbinayo aanu jirin kaalintooduna ay fududayn uun ku ekayd xasan sheekh waxa uu ku teliyey in dooduhu ay noqdaan kuwo wax dhisaya ee aanay ahaanin kuwo soo nooleeya mashaakilkii horay soomaali u soo kala dhex maray doodaha iyo maxaanku idhahday aaraada iyo warbixinnada halkan la keenayaa dhammaan inay noqdaan kuwo wax dhisayo dhammaan inay noqdaan kuwo boogaha dhayayo dhammaan inay noqdaan kuwo berri iyo mustaqbalka ka hadlayo ee shalay aan hibanaynin wixii dhibka badnaa ee na soo maray gudoomiyaha baarlamanka maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa xusay in howshan ay hadda bulshadu ku mashquulsan tahay ay ahayd tu iyaga u tiilay waa baarlamankae laakiin duruufaha jira aawadood ay ogolaadeen in bulshada dib loogu celiyo waxaanu hoosta ka xariiqay in wixii ay isku raacaan uu golaha shacabkuna sharciyeyn doono inaa adigoo qof ahaan iloobayo qolo ahaanna iloobaya soomaaliya iyo shacbiga soomaaliyeed maxaa u dan ah su-aasha isweydinaya talajeedintaada inay ku fadhido ayaa lagama maarmaana dhinaca annaka barlamaan ahaan golaha shacbiga wuxuu ballanqaaday ballanqaadkaasnu aanu fulinaynaa insha allah wax alla wixii rabitaanka shacbiga u noqdo in la sharciyeeyo lana meelmariyo taa waa inaga ballan cumar cabdirashiid cali ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo khudbadda uu kaga sheekeeyey heerarka ay madashan soo martay jeediye ayaa xusay in shan iyo toban wada tashi ay dalka iyo dibaddaba ka dhaceen dadkuna ay ku soo gudbiyeen aragtidooda ku aadan qaabka ay gudboon tahay in doorashada labada kun iyo lix iyo tobanka loo qabto isagoo tilmaamay in kulankan aanu khilaaf ku dhammaan doonin waqtigaan kale markay gaarto isbedel imaan rabo walaac ayaa jira waxaa jirtaa dadku inay garan waayaan meesha loo socdo laakiin waxaan rabaa inaan dadku xaqiijino runtii madaxdeenna waxaa naga go-an inuusan meesha tan laga bixin iyadoo dadka aan isla keenin wax laysku afgartay marka waxaan rabaa inaan u xaqiijiyo dadka meesha fadhiyay iyo ummadda soomaaliyeed ee daawanayso dhan in runtii ay naga go-an tahay in aysan dhicin wax khilaaf ah uu yacni ka soo baxaa habkii soomaali loo wadi lahaa nicholas key danjiraha qaramada midoobay ee soomaaliya ayaa in badan madaxda madasha fadhisay ka dalbaday in ay dabacsanaan muujiyaan marka ay timaado aragtida la qaadanayo iyo midda laga tegayaba isagoo soomaalidana ku tartarsiiyey in ay dabaylaha soo socda ka dhistaan dowlad xooggan oo ka ilaalisa waxaanu goobta ka caddeeyey inaanu dhici doonin wax xilkororsi ah
aligelin ayaan ka sii bixinayaa haddii aan u hadlay si aad u laabfuran laakiin tani waa arrin taariikhi ah oo aanan awoodin inaan qarino sidaa daraaddeed aan kala caddeeyo laba waxyaabo marka ugu horraysa dunida oo codkeeda ku soo gudbisay golaha ammaankii qaramada midoobay waxay hoosta ka xariiqday ahamiyadda ah inaan laga gudbin wakhtiga kama dambaysta ah ee loo qabtay hay-adaha dowladda ee ku beegan ma jiro rabitaan ay dunidu u hayso muddo kororsi dhaca kadib wakhtiga ku xusan dastuurka dalka waxaan aaminsanahay in shacabka soomaaliyeed ay rajaynayaan in hogaamiyaashoodu ay ka dhabeeyaan wixii ay ballan qaadeen midda labaad idinkoo ah soomaali midaysan oo xooggan oo federaal ah inaad ku heshiisaan hannaankiina siyaasadeed iyo mid doorasho laakiin wakhtigu wuu gaaban yahay waxaan markaa idinku boorinaynaa inaad samaysaan horumar taxadar uu ku jiro oo deg deg ah wadatashiyadii la sameeyey ee ka dhacay goobo fara badan oo soomaaliya ah ayuu qorshuhu ahaa in natiijada qolo walba showrkeeda ka soo baxda lala sugo madashan maanta furantay oo aan la sii shaacin laakiin ma dhicin oo maamul walba durbadiiba wuu ku dhawaaqay marka laga reebo muqdisho oo ay hiiraan iyo shabeellaha dhexe wehliyaan oo wixii tashigooda ka soo baxay aan weli si rasmi ah loo sheegeen puntland ayaa sheegtay in wadatashigii dhulkeeda lagu qabtay ay dadku isku raaceen in qaab deegaan ah doorashada soo aadan lagu galo oo xubnaha baarlamanka midka hadda jira bedelaya ay ku yimaadaan doorasho deegaanadooda ka dhacda madaxweyne cabdiweli gaas ayaana aragtidaasi difaacay isagoo tilmaamay in dambe aan wax lagu qaybsan lagu wada saxiixay heshiiskii garoowe oo sidaasi qeexayay sida qodobada ugu muhiimsanaa ee uu qiraya heshiiska garogarowa one waxaa ku caddaa meesha la aadayo marxaladda maanta aan joogno waxay wuxuu si aan mugdi ku jirin u sheegayey in aan mar dambe awood qaybsiga lagu salayn karin hannaanka afar dhibic shan dowladda puntland waxa ay shirar wadatashi ah ka qabatay lix magaalo waxa ay fikirkooda ku soo ururiyeen in boqolkiiba boqol ay ku taliyeen in doorashada xubnaha baarlamaanka noqonaya lagu soo xulo deegaanka ay ka soo jeedaan mar dambana ayna dhicin xildhibaan aan deegaankiisu soo xulin inuu matalo madaxweyne gaas wuxuu markhaati ahaan arrintaasi ugu soo qaatay madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed hase yeeshee shariif xasan sheekh qaadan ayaa taasi ku diiday oo ku dooday in qodobadii heshiiskii garoowe ku xusnaa aanay intooda badan dhaqan gelin sidaa daraaddeedna qodobkaasi ka diidaya aanan hadda lagu dhaqmi karin waajibna ay tahay in qaabbeeleed wax lagu wado isagoo ka digay in dhabbe dhammaadkiisa aanan la garanaynin ummadda lagu hogaamiyo annaga yaan la degdeginaan leenahay ummadda soomaaliyeed waxay u baahan tahay is-ixtiraam wadajir walaalnimo dad hadda maanta baarlamaanku ku jiro iyadoon cod looga adkaanin in la yidhaahdo baarlamaankaa laydinka saaray nabad kuma imaanaysaan aaminsana aniga laakiin taladu midna weeciso jidka aan haynoon baranay naga leexiso jid meeluu ku dhammaanayo ama meelu tegay aan la garanaynna marayso inay noqoto waa ka digayna aniga anaga dee inaan hadda waxyaalaha qaarkood ka jawaabo ma rabin laakiin haddii magacayga la sheegay waxaan ku qasbanaa inaan ka jawaabo heshiiskaasna waa qira waa soo saxiixnay inay waxay ahayd la dhiso caqalka sare caqalkii sare waa la dhisi waaye waxaana loo dhisi waayey maamul goboleedyada ma jirin garowan aan hadda taagannahay maantaan taagannahay garowan ani sidaan aaminsanahay waa axmed madoobe madaxweynaha jubbaland ayaa isna ka digay in tallaabadii horey loo qaadaba si qaldan loo fasiro jubbaland waxa ay puntland ku labaysaa fikirka ah in qaab deegaan ah doorashada soo aadan lagu galo maanta haddaan anigu taagnahay war baarlamaanka imanayahay ha ku yimaado sidan oo qofku deegaan ha matalo oo ha la yidhaah degme hebel baan ka socdaa oo sidaas uga jeeda yuuna noqonin miinisku axmed wuxuu u jeedaa reer hebel bay sidaa ugu badisaa iyo reer hebel bay sidaa ugu yaraysaa maya reeraha laftirkooda haddii reer reer loo sii tago iyaga dhexdooda dulmi kasii jiri karaa sibay isu waxayn karaan wax badan baa iman karaya laakiin ha noqoto fikir iyo tacbiir loo arkayo qofkaasi waxa isagu uu maslaxo u arkay galmudugna waxa ay koonfur galbeed ka midaysan yihiin aragtida ah in qaab qabiil baarlamanka soo socda lagu dhiso madaxweyne cabdikariin guuleed ayaa isagana aragtida reer galmudug ku difaacay in markii la qaatay shirkii carta uu go'aanku ahaa in laga gudbo laakiin hadda aanay muuqan qaab laysku hallayn karo oo looga tegi karo isagoo ku taliyey in la raadiyo hab doorasho oo suurtogelinaya in aanay xilligeedii dhaafin waxaan aaminsannahay waajibaadka ugu weyn ee shirweynaha hor yaalla inuu yahay sidii loo midayn lahaa fikradaha kala duwan ee laga soo jeediyey hababka kala duwan ee doorasho loona heli lahaa hab doorasho oo loo dhan yahay suurtogelin karana inay dalku ka dhacdo doorasho sanadka
inkastoo maanta ilaa berrito gelinka hore ay dhici doonto dood laysku xiiqo haddana waxaa la saadaalinayaa in wax uun ay soo bixi doonaan maadaama beesha caalamka oo aanan oggolayn in madashan la qabiyeeyo ay shirka qayb ka tahay jacfar kuukaay v o a muqdisho
caweysin wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan waxaa inoo soo socda warbixin ku saabsan ama barnaamijka wicitaanka dhegeystaha marka horese beledweyne dagaallo culus oo u dhexeeya maleeshiya beeleed ayaa maanta ka dhacay magaalada beledweyne goobjoogayaal ayaa v o a u sheegay rasaas culus iyo mid fududba in laysu adeegsaday dagaalka ugu yaraan toddoba qof ayaa ku geeriyooday sida uu kusoo warramayo xuseen xasan dhaqane
dagaalkan maanta ka dhacay xaafadda howlwadaag ee magaalada baladweyne ayaa waxaa ku dhintay in ka badan ilaa toddoba qof dhaawacyaduna waxay kor u dhaafayaan lix iyo soddon qof oo isugu jira dhinacyadii dagaalamay iyo dad shacab ah sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen howlwadeennada caafimaadka ee magaalada baladweyne agaasimaha cisbitalka baladweyne axmed maxamed khaliif ayaa waxa uu sheegay in gurmad ay u sameeyeen dhaawacyadii lasoo gaarsiiyey cisbitalka dagaalkaasi waxaa kusoo dhaawacmay dad aada u fara badan oo qaar dagaalka mataqaana ku dhaawacmay iyo qaar xabado weyfsaa guryahooda ay ugu tageen qaar dhaawacyadooda ay halis yihiin oo qaar maaragtay loo baahan yahay in qaliin loo sameeyo ilaa afar ruux ayaa hadda qaliin loo sameeyey waxaa kaloo jira qaar feeraha xabada kaga dhacdo jes tube la gashay iyo qaar badan oo ayagana maarata qabo dhaawacyo kala duwan oo sida dhaawacyo jajab ah lugaha iyo gacmaha iyo ay ka gaareen iyo maarata qeybo kamid a jirka run ahaantii dadkaasi hadda waxaan ku dadaalnay inaan dadkaasi aan maaragtay daaweyno wax u qabanno u gurmano dagaalka ayaa waxa uu salka ku hayaa dilal iyo aanooyin qabiil oo bilihii ugu dambeeyey ka dhacaya xaafadda howlwadaag iyo deegaanada dhulka miyiga ah dadka deggan xaafadda lagu dagaalamay ee howlwadaag ayaa waxay bilaabeen inay guryahooda ka barakacaan
waa tahay aad iyo aad buu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo nooga soo diray warkaasi ku saabsan iska horimaadyada maanta ka dhacay magaalada beledweyne magaalada beledweyne ayuusan nooga soo diray halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america waa tahay haatan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waa kan waxaa inoo soo diyaariyey maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii wicitaanka dhegaystaha magaalooyinka waaweyn ee dhulka soomaalida guud ahaan gaar ahaan magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa ka socda dibudhis iyo hal abuur shaqo oo ay hormuud ka yihiin ganacsatada soomaaliyeed qurbajoog iyo shacab doonaya in magaalooyinkoodu ay ka soo kabtaan in ka badan labaatan sannadood oo colaad iyo burbur ay diris lahaayeen laakiin fursadahaasi kuma filnaa inay daboolaan baahida shaqola'aaneed ee dalka ka jirta shaqooyinka haatan la heli karo ee maqaayadaha waaweyn hoteelada iyo dugsiyada waxbarashada ayaa waxaa lagu arkaa dad ajnabi ah oo u badan afrikaan oo ka faa'iidaysanaya iyadoo dhallinyaradii jaamacadaha ka baxday ee soomaaliyeedna ay shaqola'aan darteed la tahriibayaan haddaba barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ayaan toddobaadkan ku eegaynaa dhallinyarada iyo shaqola'aanta barnaamijka waxaa marti ku ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ee soomaaliya cusmaan libaax ibraahim intuu barnaamijka socdana waxaa su-aala ku weydiin doona qaar ka mida dhegaystayaasheenna oo meelo kala duwan oo dunida ah jooga bal waxaad nooga warantaa shaqada wasaaraddaada iyo ilaayo hadda waxa aad qabateen ama wasaaraddu ay ku howlan tahay ugu waaweyn ee aad xusi karto bismillahi raxmaan raxiim runtii wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada waxawaaye sideedii bilood annaga aan meesha aan joognay aniga wasiirka wasaaradda cabdiweli sheekh ibraahim nuudey runtii wax badan ayaan qabanay waxna waa waa wax badan ayaan bilownay inaan waxaan rabnaa inaan wax badan wax ka qabano waxna waa bilownay wax badanna waa inoo dhiman yihiin runtii wa waa kusoo noqon doonaa su-aalaha xaggeenna waxaan rabaa dhegeyste qadka ku jira inaan soo geliyo dhegeysta magacaaga ku bilow iyo halka aad nagala soo xiriirayso waa si wanaagsan marka hore waan salaamayaa wasiirka waan salaamayaa waxaan kaloo salaamayaa dhammaan kii hore haddii aan su-aasheeda u gudbo oo ah wasiirka waxaan weydiinayaa walaal dhalinyarada soomaaliyeed runtii dhibaatooyin aada u badan baa meel walba ka haysa runtii dowladda federaalkana maanta waa dowladda runtii caado wanaagsan ku taagan oo runtii hadda dhalinyarada waxqabad aada iyo aad u ka fulinaysa hadda heerkay maraysa marka waxaa weydiinayaa wasiirka maxaa dhalinyarada loogu qaban laayahay waxay ugu baxnaayeen ilan waxa hadda tahriib iyo in argasa argixisad ay ku biiraan keenaya waa dhibaato runtii m shaqo la-aan dhalinyaradii hadda waxaa la ogyahay jaamacadihii kasoo baxay inay runtii badan ay yihiin dhalinyarada tahriib maxaa shaqa loogu qaban laayahay tallaabo dowladda ugu qaadi laadahay wa wa waa gartay aad baad aad baad umahadsan tahay cabdikaafi oo naga soo wacay puntland bal wasiir waad maqlaysaa waxa dhegeystaha uu leeyahay waa jiraan mashaariic aan rabno inaan shaqo abuur aan ku sameyno hadday noqoneed kalluumaysiga beeraha iyo dhismayaasha jidadka iyo waxyaabo badan ayaa jira hadda aan la wadna qolooyinkan eh, faw iyo qolooyinkan u n d b iyo u n habitat iyo i l o qolooyin badan ayaan isla wadnaa oo maaragtay barnaamijyadaasi aan isla wadnaa marka dhinaca beerahana waa wadnaa dhinaca kalluumaysiga waa wadnaa dhinacaan kale oo maaragtay cash for work wax la yidhahdana waa jiraa dhinaca kale oo ay naftirka dhismaha wadooyinka iyo guryihi waxaas la dhisaya naftirkeeda oo oo shaqo abuur dhalinyaro loogu sameynayo waa jiraa in marka horena xirfado la baro barnaamij isagana waxaa jirta i l o da annaga isla wadno oo oo ayadana waxawaay in dhalinyarada xirfado la baro kadibna maaragtay xirfadii ay ku shaqaysan lahaayeenna meheradiina loo abuuro taana waa wadnaa marka insha allah runtii dadaalo badan ayaa socda maaragtay waad garanaysaa hal maalin wax wax kasta lama samayn karo laakiin bilow fiican ayaa wadna haddii ilaaha yidhahdo aad baad mahadsantahay wasiir bal waxaad eh, ka warantaa eh, soomaaliya oo kale waxaa la sheegaa inay ka mid tahay dalalka lagu xadgudbo xuquuqda caruurta oo kale qaar baa lagu shaqaalayst lagu sh- la shaqaalaystaa oo lagu shaqaaleeyaa lacag liidata iyo howl culus oo aysan qaban karin Eh, qaar baa la iska askareeyaa marka wasaaraddiina maxay nooga biirin kartaa arrinta caruurta la shaqaaleeyo la xiriirta mase jiraan siyaasado dhinaca eh, dhinaca idinkaga aadan oo idin degsan waa jirtaa sharci waxaa jira shaqaalahan oo oo private-ka ah, sharci ku saabsan ayaa jira oo shaqaalahan gaarka loo leeyahay ayaa jirta sharci ku saabsan kaana yani waa hadda wuu- waa soo saarnay wuuna shaqaynayaa waxaana dhalinyarada aan aanan gaarin aanan maaragtay da-da yar inaan la shaqaalaysin iyo dhammaan shaqaalaha naftirkooda xaquuqdooda in la ilaaliyo loo shaqeeyaha iyo shaqaalaha in xaquuqdooda la ilaaliyo shaqaalaha waxaa laga rabaa waktiga ay shaqada gelayaan waktiga ay shaqaynayaan waktiga fasaxyadooda uu yahay iyo lacagta ay ku shaqaynahayaan in ay islahaato hadda waxaad arkaysaa in qof shaqaalaha shaqeeyo toban saacadood iyo ka badan labiyo toban saacadood inuu shaqeeyo lacag aada u yarna uu ka shaqeeyo oo oo uu ku shaqeeyo marka wasaaradda hadda jacli sharci ayaa kasoo bixi doona dhowaan oo maaragtay oo oo waktiga la shaqaynayana ayimi doona lacagta ba- lagu shaqaynayana ayimi doona aysan noqonaya in qof inuu labiyo toban saacadood iska shaqeeyo lacag aada u yarna ku shaqeeyo asoon sidaa lala saxiina shaqeeyo waktiga la doono la iska ayriyo taa waa dhammaan doonta haddii ilaahay yidhaahdo marka xuquuqda shaqaalaha marka annagaa wadna sharcigaasi waana loo yaanaa mudane waxaa jiray adoo hadalkaaga tix raacaya mudane waxaa jiray sharci oo beri dhoweyd baarlamaanku uu ansixiyey kadibna eh, dib u eegis lagu sameeyey markii dowladdu een, markii daldaloolo uu yeeshay sharciga marka sharcigaa si kooban haddaad dhegeystayaasha ula wadaagto iyo ahmiyadda uu leeyahay ma sharcigaasi baarlamaanka ansixiyey wuxuu ahaa sharcigii shaqaalaha ajnabigu ayuu ahaa kan baarlamaanka ansixiyey oo golaha wasiirada ay ansixiyeen shaqa- sha- sharcigaasi waxaa eh, waxaa lagu dhaqayaa shaqaalaha ajnabiga waad og tahay ugu yaraan shan kun iyo ka badan oo shaqaale ajnabi ayaa dalka ka shaqayso oo qaarkood qabanayo qabanayo shaqa qaarkood maha inta badan qabanayo shaqooyin yar yar oo oo dadka soomaaliyeed ay qaban karaan marka sharigaasi wuxuu tarayaa wuxuu wuxuu wuxuu wuxuu sharigaasi wuxuu wax ka qabanayaa yacni shaqadan qofka soomaaliga qaban kara ninkan ajnabiga qabanaya ayuu sharcigaasi wax ka qabanaya qaarkiis hadda wuuba shaqeeyaa shaqaalo badan markii fiisaha ay ka dhacdo fiisaha ay ku joogaan ruqsadda shaqo ay markay ka dhacdo ay noo yimaadaan waa u diinaa ma siino kuwa hadda nadaaf kuwa waxaa jira nadaafad oo dibadda laga keeno kuwa waxaa jira oo guryaha dhisoo laga keeno dibadda kuwa waxaa jira daraaweyna dibadda laga keeno waxaasi oo dhan hadda se waa u diinay shaqooyin badan ilaa iyo afar boqol iyo ku dhowaad oo noocaasi ayaan hadda sharciga intuu ka dhacay ayna soo weydiisteen inaan sharci aan siino ayaan u diinay dad soomaaliyeed hadda ay ka faa'iidaysanayaan marka tusaalehaan hadda markaan kaaga soo qaado shi- een, shirkaddan fivori la yidhaahdo soddon iyo shan qof ayaa ajnabi ayaa u shaqeynaysay markii hore hadda waxa waaye toddoba iyo toban ayaa shaqeyso oo ajnabi ah toddoba iyo tobanna booskooda dad soomaali ayaan gelinay marka waad garanaysaa dadka soomaaliya naftirkooda waxay u baahan yihiin tababaray u baahan yihiin toddoba iyo tobanka harsan naftirkooda markii dad soomaaliya hadda tababar ayaa u hareysa markii kuwaas ay soo baahdo kuwaana waa laga waa waa laga waa waa laga bedelaya kuwa soomaaliya lagu bedelaya marka waxaa rabnaa wasaaraddu in ay eh, sharcigaasi marka wuxuu ahaa sharcigaasi wuxuu tarayaa dadka soomaaliyeed ayuu fursad weyn siinaya marka kaas ayuu ahaa wuuna dhaqan galay wuuna shaqaynayaa wa waa gartay aad baad umahadsan tahay su-aalaha xaggeena waa kusoo noqon doonaa dhegaysto kale aan rabaa inaan qadka soo geliyo eh, magaalada muqdisho Eh, dhegaysta magacaaga ku bilow iyo halka aad nagala soo xiriirayso waad mahadsan tahay eh, idaacadda bahda v o a magacaygu waa faadimo cabdi cali waxaan joogaa muqdisho waxaan ka tirsanahay ardayda jaamacadaha Een, aad aa u mahadsan tahay eh, wasiirkana waan salaamaya iyo inta eh, dhegeysanay socodkayga waxaan rabaa anoo ku hadlaya eh, ardayda jaamacadaha magacooda inaan wasiirka weydiiyo een, sababaha kalifay in ilaa hadda xeerka shaqaalaha dhalinyarada ama dadka soo qalinjibinaya waxaad dareemi kartaa soomaaliya waxaa kasoo qalinjibiya sanadkii arday aada u tiro badan dibadda kasii daran dadka kasoo laabanayo shaqa la-aanta marka in wax qorshe ah oo wasaaradda shaqadii shaqaalaha uga degsan inaan weydiiyo xagga dhalinyarada ta kaleeto oo su-aasha labaadan ku darayo waxay tahay een, waxaan ognahay ilaa dowladii dhexe siyaa ilaa hadda shaqaalo unbaa la qortaa Ee, shaqaalo unbaa madaxweyne kasta imaada ama ra-iisul wasaare kasta imaada dadka u qorta wax horoo la tirmikaareeyo ama shaqadii laga ajirana ma ogi marka shey miisaaniyadaas isku keeni kartaa soomaaliya maadaama qof walba uu mushaar qaadanayo aan qofna shaqadii laga eriyin dadna la qoraayo sanad walba see macquul ku tahay in budgetkaas dowladdu ay xisaabso Eh, aad baad umahadsan tahay faadumo een, magaalada muqdisho naga soo wacaysa een, wasiir wada maqlaysaa eh, su-aal labada su-aale faadumo ku weydiinayso marka faadum aad ay umahadsan tahay runtii oo aan aada ugu faraxsanahay sida aad ula socotid aad baan ugu faraxsanahay runtii waa jirtaa een, eh, sanad kasta waxaa soo baxa jaamacadaha dhalinyaro badan gabdho iyo wiil isugu jira ayaa kasoo qalan jiriyey marka sidaad ogtahay ani maalin waxaan goorjoog u ahaa ku dhawaad shan boqol arday oo jaamacad kasoo qalan jirisay anoo xafladeeda laigu laigu yeeray meeshana waa ka sheegay annaga waxaa inoo qorshaysan wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha shaqa- shaqada iyo arrimaha bulshada u qorshaysan waxay tahay sanadkan laba kun toban iyo lixda qorsheheeda uu ku jira waxay tahay dadkan dhalinyaradan jaamiciinta gabdhaha iyo wiilashana jaamacadaha kasoo kasoo baxaya in maaragtay aanan shaqo aan u abuurno aan u samayno qaarkood wasaaradaha wasaaradkaasi shan maaragtay shan iyo labaatan wasaarad waay wasaaradkan shan qof oo shaqaalaha oo kuwa jaamiciinta inaan geyna waa waa qorsheenu ku jiraa qorshe kaloo asna waxaa jira annagana dhinaca kale aan ka wadno waxaa jira ilaa iyo kun arday oo kuwa jaamacadaha ka soo baxay ayagana inaan meelayna aan rabano waa jiraa shaqa abuur inaan u samayno aan rabno waa jiraa kolley xaalada dalkeeni iyo dowladeena ay ku sugan tahayna waad ogteen waad la socotaan marka runtii ilaahay horta waxaan ka baryanaa inuu cariirigaa naga bixiyo dowladana nooga dhigo mid maaragtay awood oo xoogan in nooga dhigo markaas ayay dowladda wax qaban kartaa midda su-aashii labaadna ay ahaydna maaragtay sanadkas shaqaale un baa la qoraa wax rusla rusqeynaya hoogam noqonaya lama arkay miisaanadaasi intee laga keenayo tiri gabadha aada iyo aada runtii su-aal muhiim u ah waay way jirtaa arrintaasi wasaaradda shaqada hadda ku dhawaad laba bilood ayaa sharcigan shaqaalaha lagu dhaqo ayaa laba bilood hadda waxaa lagu samaynayaa dib u eegin lagu samaynayo waa wadnaa waxa waaye waxaan wadnaa een, shar- ee, ee, sharciga howlgabka naftirkiisa waa wadnaa waa ku gudi jirnaa marka waa in qaarna howlgab ay noqdaan qaarna ay rusko ay galaan qaarna maaragtay la qoraa waa sidii sidii shaqada ay tahay waa sidaas waa runteedii wax unbaa la qoraa waxna lama rusqeeyo waxna howlgab ma noqdaan saa markii sharcigii ayaa hadda dib u eegis aan ku samaynay dhawaana waad arki doontaa waxa adi hadda aad sheegayso ama adi aad aad aadiyadaada ay ku jirto ay adaa arki doonta Een, wasiir bal waxaa jiray soomaaliya markaan fiirino een, sanad walba ama labadii sanaba mar waxaa jiri jiray tirakoob qaramada midoobay qiyaasa oo ay sameyn jirtay oo la xiriiray eh, tirada dadka soomaalida ee gaaray inay shaqeeyaan eh, ama shaqeeya ama shaqo la-aanta ah een, oo inta badan ay ku sheegi jirtay kuwa da-dooda udhexeyso shan iyo toban jirka ilaa iyo eh, afartan jirka Een, hadda dowlad buu dalkii dowlad buu leeyahay Een, ma jiraan wax qiyaasa oo aad samayseen oo la xiriirta ee, dhalinyarada soomaaliyeed ee maanta hanaqaadka ah ee wax qaban kara ee aan maaragtay ee iyo iyo iyo inta s- dadka soomaaliyeed ee wax qaban kara ee shaqayn kara ee ma ku samayseen wax ee, oo darosa ama ee, qiyaasa ma ku samayseen ha waa jirtaa een, runtii een, da- maanta dadka soomaaliyeed boqolkiiba toddobaatan waxa waaye dhalinyaro waaye dadka soomaaliyeed boqolkiiba toddobaatan dhalinyaro waaye marka waad garanaysaa mar haddii boqolkiiba toddobaatan dhalinyaro ay tahay culeyska meeshuu ka jira waa garanaysaa marka taasi waa la soconaa boqolkiiba toddobaatan dadka soomaaliyeed dhali waa waa waa dad dhalinyaro ah Ee, qorshooyinka aad sheegaysa waxaa ka mid ah in dhalinyaro badan oo een, al-shabaab ka soo baxay ama een, markii hore ku biiray oo dowladda cafis u fidisay oo ka soo baxay ayaa jira oo hadda ee, soomaaliya een, jooga oo qaarkoodna dhaqan celin loo sameeyey iyagu kuwa maxaa idinkaga qorshaysan Ee, ma jiraa qorshooyin aad ugu tala gasheen si loo shaqaaleeyo ama xirfado loo baro oo bulshada ay uga mid noqdaanoo falalka xagjirnimada looga reebo waajira horta barnaamij horta wax kasta waxaa ka horeeyey waad ogtahay dhowr iyo labaatan sa- sannadood waxa waaye dadkan dadkeena xirfad waxa la yidhaha loo loo abuuray ma laha marka hore dhallinyarada in xirfado la baro markaas kadib sidii ma aragtay sida baabuurta loo wado sida makaanikada oo kale yani electric sida loo baro waxyaabo badan ayaan rabnaa hadda inoo qorshaysan oo barnaamijkeena qorsheena uu ku jiraa in dadkan in marka hore xirfad la baro kadibna xirfadii la baro ay ku shaqaysaan ko barnaamij kaloo isagana waxaa jira oo shaqaale aan dibadda u qaadayno oo dad shaqaale oo soomaaliyeed oo maaragtay aan dowladda sacuudiga oo kale iyo qatar oo kale ayaan rabnaa inaan shaqaale tiro badan aan geyno oo wasaaradul heshiis ay la soo gashay oo si ay meeshaas ugu soo shaqaystaan dad shaqaalaha oo wasaaradda inta ay ka qaadso sharcan sacuudi ay ku tagaan oo sidaas ay ku shaqaystaan laftirkeedana waa wadnaa ayaga laftirkooda dhallinyarada shaqo abuur loogu sameynayo gudaha sacuudiga iyo qatarba waa wadnaa taasina dhawaan sanadka lix iyo toban- laba kun lix iyo tobanka wuu bilaabmaya haddii ilaah yidhaahdo marka xirfado badan oo dhallinyarada shaqo loogu abuuraayo oo oo oo xirfad lagu baraayo ayadana waa wadnaa aad baad umahadsan tahay dhegeyste kalaan soo gelinaya dhegeyste magacaaga iyo halkaad nagala soo xiriirayso magaciigu waa khadar maxamed faarax waxaa joogaa magaalada muqdisho gaar ahaan degmada hodan qadar kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha idaacadda v o a laanta afka soomaaliga Eh, waa dhowahay mister colaad waa sidoo kale waxaa salaamaya wasiirka sidoo kale barnaamijka martida ku ah waa hada u dhowaha walaal Een, marka ugu horeysa fikirkaaga kadibna haddii aad su-aal qabto wasiirka kaaga jawaabayo oo aad weydiinayso Eh, waayo fikirkayga ku hormaraya eh, waagii eh, madaxweyne xasan sheekh la doortay eh, muddo hadda afar sano ku dhawaada hadda kasoo wareegatay haddaysan wax yar ka dhinnayn Eh, markaas ayada ajendayaasha ama qorshayaasha ugu waaweynaa waxaa qayb ka ahaa in shaqo abuur bulshada soomaaliyeed si guud loogu sameynayo si gaarna dhalinyarada maaragtay soomaaliyeed waxbartay weliba wadanka jooga gudihiisa in shaqo loo abuuraayo Eh, muddada intaas la-eg tirada dhalinyarada oo qiimeyntii u dambeysay markii lasoo saarayay ee lagu qiyaasay ilaa toddobaatan wax kor u dhaafayo macnaha tir ahaan toddobaatan iyo shan ilaa toddobaatan iyo labo dhalinyarada soomaaliyeed gabdho iyo wiilalba isugu jiro dad waxbartay dadaan waxbaranin boqolkiiba ayaad ka wadaa Eh, ha markii la fiiriyo populationka soomaaliya dadka masalan dhalinyarada ah oo hadda shaqo qabta marka la fiiriyo na- tiradaas iyada ah boqolkiiba waa wax ka yar hal macna taas iyada waxaa isleeyahay marka waxyaabaha duruufaha iyo maanta siduu wadanka yahay marka la fiiriyo waxyaabo badanoo waxaa jiri karaa dowladda lagu dhaliileynin oo ah inay maaragtaye roolkii ayada ahaa ama doorkii looga baahnaa in ay buuxiso hase haatee waxaa ugu muhiimsan ah waxay tahay in dadka dhalinyarada dhiirigelin loo sameeyo macnaha si ay ugu dhiiradaan inay inay fursadaha jiro u raadiyaan macnaha waxaad dareemaysaa inta badan fursadaha jiro dad yar ah waxay fursadaas u helaan nasiib inay inay helaan ama ay arkaanba inay markaas kusii guulaystaan waa masale kale waa waa waa arrin kale laakiin inay xogtaas hataa helaan jaaniskaas jiro aada ugu adag yahay macnaa marka waxaan aada ugu soo ugu dhiirigelinayaa oon rajeynaya insha allahu tacaala inta wax badan mustaqbalku isbedeli doono in dhalinyarada soomaaliyeed meelaha shaqooyinka ay ka jiraan iyo fursadaha ay ka jiraan jaanisyo badan oo excess ah oo ay u heli karaan in loo sameeyo marka koowaad marka labaad caqabadaha ugu badan oo dhalinyarada xagga shaqooyinka ay kala kulmaan hadda waxyaabaha ugu daran waxay tahay waayo aragnimo ma wadataa macnaha labaatan sano wadankii labaatan iyo dhowr sano burbur uu ku jiray oo laga yaababa qofkan dhalinyarada siduu wax kusoo bartay iyo xaaladuu soo marayba ilaahay og yahay ayadoo weliba loo heli karo macnaha job on training macnaha isagoo shaqadii ku jirina training lagu siin karo in lagu sii xujeynayo haddana experiencegaada ama khibradaada intee la eg tahay maxaa kasoo shaqeysa qofkii oo laga yaabo fresh inuu yahay sanad laba sano magaaladii iska baagamuudeyna soo jaamacaddii dhameeyey waxaa marka isleeyahay fursadaas ayadaa waxay keentay in dhalinyaro badan oo wadankii wax ku bartay ama joogayba ay ka tahriibaan ama badihi ku daataan ama saxaraha si oo dhib ugu noqdaan waxaa marka rabaa inaan wasiirka weydiiyo isagoo mahadsan wakti yar kahoo inii dhiman marka laga yimaado eh, dhiirigelinta guud oo dee idaacadaha iyo t v-yada aad ka maqalno qorshe rasmi ah oo dhalinyaradii aad shaqo ugu abuureysaan ma jira macnaha oo maanta kow laba saddex afar xataa qorshihiisi aa wadiin oo alla ilaa aada leedihiin waxaa ugu talagalnaa tira intaas la eg tira intaas la eg inay shaqadaas ayada ka faa'iideystaan Wa- wa- aad baad umahadsan tahay eh, qadar oo naga soo wacay magaalada muqdisho wasiirkana wuu ku maqlayaa inta waxa waaye howl badan ay wadaa waa kuu sheegay heshiis ayaa jiray dowladda qatar iyo sacuudiga dowladda ay la soo gashay oo dad soomaaliyeed oo shaqaalaha loo qaadayo maaragtay sacuudiga oo xagga kasoo shaqaysanaya dowladdana maaragtay ay mas-uul ka tahay oo- oo ilaa iyo konton kun oo shaqaalaha la sameynaya marka wax badan oo dadaalo badan ayaa su- ayaa socda oo maaragtay shaqadhayo shaqaya shaqa shaqa yaraanta loogu horseedi doono ee- ee lo- loogu hortegi doono haddii ilaah yidhaahdo aad baad umahadsan tahay eh, wasiir dhegeysto kale ayaan qadka soo gelinayaa Eh, dhegeysta ku bilow magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriirayso aad baad u mahadsantahay walaalo waxaan joogaa hargeysa magacayguna waa faadmo ibraahim walaal haddii aynu ka hadalno xagga dhallinyarada iyo shaqaala-aanteeda anigu dhinacaanan joogo laba qaybood baan u dhigi karaa qayb horta dawladdaa lagu aanan karaa qaybna dadweynaha lambar wan weliba dadweynaha waxa weeyaan dhallinyaradu inay wadankii ka shaqaysato oo ay ka shaqeeyaan waxa hor taagan caqabada dadka ganacsatada ah ee meheradaha furtay ee dhakhaatiirta furtay iminka xayeysiisyada markaad eegto meelaha een, tiifiyada dhinacaas baa cuntada dhigaya dhinacaas baa maxayga siimanaya dhinacaas baa saambuusihii samaynaya waxa weeye soomaali ma saambuusay samayn garan weyday caqabada horta dadweynaha iskale mideeda kale wadankii ethoobiyan ayaa soo galay oo shaqa hoosaadkii oo dhan ka shaqaysta taasi waa mid dhalinyarada qudeedii iyadu mid u diyaarsan ma tahay inay shaqaysato intii tahriibta mooyaane inta joogtaa inay shaqaysato diyaar ma u tahay markaad eegto ummaddu ilaa shaqa shaqa sare lagama wada shaqeeyo dadka shaqa hoosaad iyo waxaa loo qeybsan yahay shaqooyinka sarsare shaqooyinka sarsare inta ka shaqaysa waa dad yar shaqadii hoose waxa weeyaan dhalinyaradii way ka faanayaan badidoodii meel halkaloo waxay taagan yihiin meheradaha hortooda nin walba surwaalgiitisan iyo kaba baarashaysan iyo timi oo imika la raameeyo heerkaasuu maraya iyo jaraa'id u akhristo iyo shaah iyo sharaab baynu heluu doonaya kama shaqaysanayo kayrkii oo caalamka iskaga yimidna way ka shaqaystaan imika ragga lambar u xidhan elemalyoda fooqyada la dhisay waa dhalinyaro iyaga laaleeg oo philibiin iyo vietnam iyo dhul fog laga wada keenay hadday imika farsamadaa baran lahaayeen de way ka shaqaysan lahaayeen iyaga laftoodii baan u diyaarsanaya dhalinyaradii inay shaqaystaan waa intii tahriibta mooye inta joogta inta joogta ee shaqaysatana waxay taraafigii iyo dawladda hoose meelay ka joogsadaan laayiin keeriyoonayaal iyo waxay wax keeriyoonayaal bay wax ku iibiyaan alaaba ku iibiyaan midda kale dawladii hoose waxaana meel uga joogsadaan helaynin waa cashuurtiina waa laga qaadaya cadceedaana way taagan yihiin Waa gartay.
waa dawladda dhaliisheeda tan lagu sheegi karo taraafiga qudhiisa baabuurta yaryar ee dhalinyarada daribaday ee ay ka shaqaysanayaan inay fara qaadaan oo maaragtay ay istaanka ay ku kiraysanayaan iyo meelahaas oo dhan ay u hawl yareeyaan iyaa wanaagsan haddaba caqabadaha noocaasaa somaliland jira oo aanay dhalinyaradii ka shaqaysan karin oo haddaba in dadweynihiina waxaan ku boorinaya inay dee dhalinyaro horta wadanka dawladda u fiirsato oo ay maxaan ku idhahday dadka wadanka u dhashay sacuudigiibaa waxaan ku idhi isagoo shidaalku dhulka goglan yahay ka maarmi waayo shaqo hoosaadkii inuu dadkiisii ka shaqaysto somaliland oo wax alla waxay haysataa jirin na waxaan jecelahay inay dee saasoo kale dawladdu ugu fiirsato oo wixii shisheeyaas meelaha tuushashkee lagu kulmo arrimaha dadweynaha oo dhan isugu yimaadaan walaal wada etoobiya baa ka shaqaysanaya xitaa soomaalidaa ku jirta laakiin waa etoobiyaan dadkii wadankuna wuu amal laayay keeriyoonayaasha meelaha lagu kireeyo aad kelmada iga yirto keeriyoonayaasha meelaha lagu kireeyo dadka laga qaado alaabaha etoobiyaan baa jooga kii kale wadanka u dhashay hadduu xitaa shaqaysan lahaa isagii laftarkiisiiba meel uu ka galay aana inoo shisheeya wadankii ka qaaday waa gartay aad baad umahadsan tahay waxaan kusoo gabagabaynaya walaalkay walaalkay waxaan weydiinayaa isagu waa ka muqdisho jooga e bal dhalinyarada dhulkaa muqdisho joogta magaalada muqdisho joogta iyaga sideebaad ula xaashaan oo sideebaad u shaqo gelisaan oo sidaad u hawl ood u hawlgelisaan annaga oo aad si cadaalada oo shaqada dawladda reer hebel inaan loo badin oon afar iyo shan isku qola ah dawladda gudaheedii laga helin maxaad xalaheed idinka laftiinu dhalinyaradii u haysaan anigu dhanka aan joogo waanigaa ka sheegay waa gartay aad baad umahadsan tahay een, faaduma een, waxaan siinayaa een, was- wasiirkaan siinayaa cusmaan ood maqlaysaa gabadha magaalada hargeysa nagala soo hadlaysa dadka shaqada hoose qabto waay dadka waxa waaye bulshada meesha laga cabirayo waa meeshaas horta waa runteedii faadumo dhalinyada waxaa maaragtay ku duubaabinayna in shaqooyinka aysan ka faanin oo ma dalkooda ka shaqaystaan shaqooyinka hoose inay qabtaan tan kore waxa waaye dad yar unbaa deeqaysa taas sidaas weeye tan kale waxa waaye annaga dhalinyarada muqdisho joogto sida aad u sheegtay muqdisho keliya ma jeclay dalka oo dhanba horta xirfad ma laha dhowr iyo labaatankii sano oo burburka jiray meelihii dadka xirfadaha lagu bari jiray way baaba'een hadda dhowr goobood oo hadda waxaan rabnaa meeshii g t z la dhihi jiray oo oo dadka lagu tababarayo dhawaan waa la furi doona haddii yidhahda si dadka xirfad loo baro kadibna xirfadaasi ay ugu shaqaysaan marka hadde hadda waxaa la wadaa waad og tahay oo dee shaqo yaroo hadday soo baxdo intaas jaamacadaha sanad kasta waxaa soo baxay intaasoo kun ayaa soo baxaysa marka inta dawladda qaadan karto ama shaqo dalka qaadan karana aaday u yaryihiin marka annaga hadda waxaan wadnaa barnaamij oo maaragtay shaqo abuur loogu samaynayo dhalinyarada oo beeraleydi iyo kalluumaysatadii dhinacyadaasi lagu jeeynayo ayaan wadnaa marka sida adi aad u sheegtay waayo dhallinyaradeena waxaan ka rabnaa in ay ayaga is-abaabulaan oo shaqooyinka hoose ay qabtaan aysan ka faanin marka dadka shisheeyaha oo dalka kusoo yaacayo oo shaqooyinkii soomaalida qaban lahaa oo hadda qabanayana waa in laga joojiyaa taa annaga muqdisho waa wadnaa dadkan ilaa ku dhawaad shan kun oo shaqaale shisheeyaha ayaa dalkan joogta oo muqdisho area a joogto oo maaragtay ka shaqeeya shaqooyin badan oo dhalinyarada soomaaliyed qaban lahayn kuwaasna hadda waxa waaye shaligii shaqaalaha ajnabigaan soo ayaa ayaa baarlamanka ansiyey taana hadda waa wadnaa inaysan shaqooyinkaasi aysan qabanin qof ajnabiga shaqo qof soomaali qaban kara inuusan qabanin marka dadaal un baan wadnaa in la dadaalo oo dhalinyarana ay dadaalaan oo amnigana laga shaqeeyo haddii aan amni jirin shaqo ma jirayso marka waxaan kaloo umada dadka aan u sheegayaa oo runtii fursadan aan uga faa'iidaysanaya waxa waaye amni waxaa sugi kara dadka shacabkaa sugi kara dawladda keliya ma aha dawladda waxa waaye booliis iyo military iyo intaan intii la ayaanan wax laga sugin dadka shacabka ayagaa laga rabaa amniga inay sugaan haddii amni la helo ayaa shaqo la helaya wax kasta la helaya marka waxaan idaa waxaan waxaan runtii aan aan ani aan soo jeedin lahaa in aan amnigana aan ka shaqayno si aan maaragtay aan u helno fursad shaqo marka wasaaraddan way dadaalaysaa haddii ilaahay yidhaahdo wasiir aad iyo aad baad u mahadsan tahay waa kaga mahad celinaynaa waktigaaga qaaliga ah iyo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo aad nagala qayb qaadatay aad iyo aada u mahadsan tahay intaa ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeennii wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan barnaamijka waxaa marti ku ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ee soomaaliya cusmaan libaax ibraahim oo ku sugan magaalada muqdisho intii uu barnaamijka socdana wuxuu su'aal uga jawaabayey qaar ka mida dhegaystayaasheenna inta aan barnaamijkan oo kale ku kulmayno toddobaadka dambe hadduu alla yidhaahdo waa maxamed colaad xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabaaddiiro
xawaysin wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a aad buu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo inala socodsiinaya barnaamijka wicitaanka haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha waxaana inala socodsiinaya axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da dhegaystayaal waxaa jira aad ka akhrido ama aad ka dhegaysato ayaad ogaataa fikradaha uu nolosha ka haysto bulshada uu ku dhex nool yahay aragtida uu ka qabo maansayahannimada qudheeda heerka uu ka jooga iyo farsamooyinka gudbinta tixihiisa uu u adeegsado gabyaaga iyada oo aan ka fo gabya aadan weligaa arag weligaa aadan jabad la degin weligaa aadan jid la marin haddana aad taqaanoo aad weliba dhab u taqaan oo sidee bay ku dhici kartaa iyana waa su'aalkii isweydiiya aanu ku gardarrayne aan idhaahdo dhowr tixood oo kale wakhti ah gabyaa hebel marka fool loo arag la bartaay waa mar walba midka ku foogan ujeeddo qayxanoo isaga baraarihiisa iyo badbaadadiisa aan ku ekayne ka ballaaran taas bay maansadiisu u badataa tix walba oo u tiriyana way ka muuqataa waxaasan gabyaaga rumaysani iyada oo dawlad la yahay arrin qabaa'ilku ay isku maandhaafsan yihiin dhinac kama noqdee wuu iska sarraysiiyaa hal abuurada dhiggiisa ahi marka ay barbarriiqdaan oo kol gabayo qarannimada gargaaraya ay tiriyaan kolna guubaabada tolka ay ku xuurtoodaan isagu uur iyo afkala kaana ma lahee meel qurah ayay mar walba diiraddu u saaran tahay gugii hore gabaygii uu tiriyey wixii uu ku sheegay intuu ka weecdo xagaaga mid ka soo horjeeda kuma buriyee halkii lagu bartay ee dhaxba lagu ammaanay ayuu ku nagaadaa allow maya iyo haa kol qura ha naga wada yeersiin waa gabyaaga ay ducadiisu tahay badanaana laga aqbalo gabyaaga mabda'adii wuxuu dharaartii ka harsan waayaa habeenkiina ka ladi waayaa dhibaatooyinka ay ummaddiisu la hinqan la'dahay iyo dib u dhaca asaaggeed ka reebay markaas buu salaadda subax soo jeed ku tukada hase ahaatee in badan oo ka mida maansayahanadii la xilliga ahaa markii la iska iloobo isagu geeri kadib wuxuu ka tagaa maanse aan duugoobin iyo taariikh wacanoo muddo dheer xusuusta bulshadiisa aan ka bixin maansayahano aan tiro badnayn oo tilmaamahaas leh ayaa maankayga ku soo dhacaya eegase waxaan u dan leeyahay allah u naxariistay cabdilaahi suldaano tima cadde loo yiqiin nasiib darro aniga oo aan la kulmin ayay tii alla u timid waxaad say moodaa intii uu noolaa aniga iyo isagu inaanan gelinna ismoogaan maanseyahanada marnaba aanan dhegaysigooda ka daalin ayuu ka mid yahay sidii sayd maxamed nin wuxuu ahaa in doora ka horreeyey hal abuuradii waagiisa iyo guud ahaan bulshadii uu ka soo dhex baxay taas baana loo aanayn karaa murugada tixihiisa ku saynsaaban ee sida fudud looga dareemi karo haddiise ay waa hore ku maahmaaheen indheergalato ragna waa ku yar tahay dumarna kuma jirto raggaa la sheegay tiradoodu inay yar tahay ee tilmaamahaas leh ayuu tima cadde aniga iigu jiraa waxaana iigu wacan dhalliiraha dhaqan siyaasadeedka soomaalida mararka uu tixihiisa ku xusaayo siday iila noqoto in weli uu ina dhex joogo inkastuu laba iyo afartan sano uu haatan mootan yahay gobonnimadii lixdankii kadib qabyaaladii dabin laga nastay waatay dardar cusub la soo baxday waatay soo xargagoosatay sannadihii kun iyo sagaal boqol iyo lixdanadii markii caynaanka dalka raggii lagu aaminay ay qabyaaladii ka siibeen afartannadii iyo kontonnadii qarnigii labaatanaad irbadii lagu duray ee ay waayala suuxsanayd waatay qoloba geesteeda u sirtay oo nin kursi u haliilayaa uu boqolaal qof oo reer miyi ah intuu hargaha u tuuro ay tarab tarab u la-anaysay markay haddaba cadowday ee in yar mooyee maskax fiicnaan jirtay iyo tu aan fiicnaan jirinba ay qabyaaladii ku dhex hoyatay bal inay ka soo noqoto haadaantii ay ku sii socotay waatuu tima cadde maansooyinkiisii cadcaddaa kala roobaad kaga dhigay dhaga wax maqlaaya iyo kuwa jufan labadaba anumbaa ka maqanaya dhaguma dawlamane dadkaan la hadlayaabaan lahayn duxiyoyna mane duniyoosba wanugu dhigaye waa dixdhagaxemede bal inay dalqoob tahay caqliga dooniye laga saaray waxii hore soodajaday bindhegayda markuu arkay dhallinyaradii dhulkeeda maciinka u noqon lahayd oo waagii baryaba qolada ay yihiin darteed loo laynaayo waatuu tiriyey gabayga dhagaxdixeed la baxay ee isaga oo aad u tiiraanyeysan uu ku faahfaahinayo hooggii ay qabyaaladdu ummaddiisa ku haysay mar walbana isaga oo wahan iyo walbaharba ay buuxiyeen ayuu ka calacali jiray waanada dadkiisa sida aanu weligiisba uga nasan iyo sida aan looga dhegaysan soomaalida ayaa gebigeedba waxay ula ekaatay dhagaxyada jaadka ugu adag oo ah midka dexda yaal ee biyaha togga iyo kuwa cirkuba ay dul maraan adayg horleen ka kororsada markaas buu iskula hadlay war maraha waxaan aan ku dhex jiraa waa duul habaaranoo garaadkii meel fogaan badan uu jinni kala aaday wuxuu yidhi docdaa bari dareeriga baddiyo sayrac darafteeda dushaa koofureed iyo ilaa webiga daaciisa degmadeenna oo idil haddaan dayay abwaabteeda nimaan duubiyadu naafo noqon deelka laga waaye dul iyo hoosba waan ugu dhigay waa dex dhagaxeede anunbow damqanayee dhaguhu uma darooraane dadkaan la hadlayaa baan lahayn dux iyo iimaane bal inay dalfoof tahay caqliga dooni laga saaray wixii hore u soo daashaday degashanaysaa ebuud oo qabyaa lugdi mareedamyaalayeeya waxay dumidohooyamae ninka duraydi dorgiyo waxyiga diintiga qarowiye lugdi mareeqabyaaladi waxay dumiso mooyamae hadday han xumaantiyo dilka iyo dayninka laqanadka dabadanka joognaa sharciga daaqadayilamae dambarkeedu waa jahanama iyo dobobki naareede duliyo hoosba waan gudhigaya wadixdagaxemede anubaa damqanaya dhaguhu uma dawlamane dadkamahadlayaaban lahayn duxeeyo imamane bal inay dalqobtaaya aqliga dooni laga saaray waxay hore usoo daashaday bay tegaysa
wuxuu mar walba la walbahaarsanaan jiray dagaaladii tolalka soomaalida ka dhex dhici jiray ee markay meel ka joogsadaanba meel kale ka qarxi jiray markaas bay la ahaatay soomaalidu iyadaa isbaabi'inaysee haddii ay isdaysan lahayd haddii ay danaheeda u soo jeesan lahayd iswalaalaysi dhab ah haddii ay ku midoobi lahayd in kolnaba aysan ka tira yaraateen dadyowga hareeraheeda deggan ee mindiyaha u lisanaya wuxuu yidhi doqonnimo kugu baahday baan cididabiibayne duulkii inkaar qaba jimbaa daasa duutumo ee damarkuu baktiyo meel kalaa dogob ka qiiqaaya waagii dilaacaa naxdimo dihin la sheegay doc hadday u wada jeensato ay dhowrto danaheeda ay duul walaala'a tahay oo duunka ka heshiiso dadka kama yaraateene way isdabar jaraysaay dubbo madaxa way iskala dhacnaa daayin abidkeenee goortay iswada dooxatay ya' daadu soo galayee ubaxiinni waa daadiseen waana dubateene dulbaaxdiisii waa wada cunteen duhur dhalaareedee dariiq toosan soomaalidaay waa lagaa dadeye ninka duday dastuurka iyo waxyiga diintii ka carrowye dugsi male qabyaaladii waxay dumisa mooyaane waa gabay maduugooba ah oo aan igar ka soo qaatay gabay dhegaysigiisa ay soomaalidu madaxa u ruxdo asii aanay ku dhaqankiisa jeclayn dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo joogo waa inaa toddobaadka dambe iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo
aad iyo aad buu umahadsan yahay axmed faarax cali idaajaa inala socodsiinaya barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidda halkaad kala socoteenna waa voice of america haatanna boosaaso magaalada boosaaso jaamacadda ku taalla ee bariga afrika waxaa maanta ka qalin jebisay arday ku dhow arday oo ka kala tirsan qeybaha kala duwan ee kuliyadaas ka kooban tahay faadumo yaasiin jaamac ayaa tegtay goobta qalinjebinta warbixintan ayayna nooga soo dirtay
waxaa kaalinta goowaad gashay ardayad magaceeda la yidhaahdo mufaadumo yuusuf cali waxaan u yeerayaa ardayga galay kaalinta labaad mudane axmed sulaymaan xuseen munaasibadan oo ka dhacday hoolka jaamacadda bariga afrika ee magaalada boosaaso oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka puntland culimo awdiin maamulka jaamacadda ganacsato ururada bulshada iyo arday ayaa madaxweyne ku-xigeenka puntland injineer cabdixakiin cumar caamey waxa uu shahaadada qalinjebinta guddoonsiiyey wiil iyo gabdhood gudoomiyaha jaamacadda bariga afrika dictor aadan shiikhdoon cali ayaa ugu horeyn goobta ka jeeda qaybaha waxbarasho ee ardaydani ay dhammaysteen mudane ay marweyn dufcaddan qalin jebinaysa oo dhan saan horeba u sheegay afar boqol soddon iyo toddoba waa laba boqol iyo sagaashan iyo afar wiil iyo boqol iyo soddon iyo lix gabdhood waxay ka kala socdaan kuliyadda shariicada oo boqol iyo shan arday ah kuliyadda b b a oo boqol iyo afartan saddex ah kuliyadda dhaqaalaha oo lixdan iyo saddex ah combyuter scienska oo afartan iyo laba ah mediciinka oo siddeed iyo toban ah public healthka oo ah afartan iyo shan educationka oo ah sagaal iyo toban iyo handasada ama engineerinka oo toddoba ah injineer cabdulaahi oo ka mid ahaa ardayda maanta qalin jebisay ayaa maamulka iyo ganacsatada waxa uu ka codsaday in shaqo abuur loo sameeyo ardaydan si ay uga badbaadaan tahriibta dadka dhallinyarada ee kuwa qulqulaya ingiriiska dibadaha ku qulqulaya saxaraha ku dhammaanaya libiya ku xixiran waxay u halkaa uga tageen oo halkaa geeyey waa shaqo la'aan dhammaan intaa soo baxdayna maanta waa dabagelayaan hadday shaqo waayaan horta sama dhammaan dadka waxa wax soo baray waalidkooda iyo hooyadooda iyo aabbahooda maanta waxay u soo baxeen inay dadka u shaqeeyaan hadday maanta waayaan dowlad gacan qabato oo shaqo siisa wuxuu raadsanaya oday adeerkiisa boos baa la geynaya booskaan inta kalu ka bacinaya qabiilkiis ku soo guraya horso saa maaha maanta waxaa laydinka fadhiya ardada haddaan shaqo la siinin boqolkiiba labaatan hadda ha loo magacaabo kambiryo badan baa jooga in la dareensiiyo dalka inay iyagu leeyihiin madaxweyne ku-xigeenka puntland ayaa munaasabadda ka sheegay inaysan dhici doonin in mar dambe shaqaale dibadeed ay ka howlgalaan hay-adaha caalamiga ah inta laga helayo kuwa u dhashay dalka waxaan idinka sheegayaa in badanna aanu ka hadalnay runtii iyadoo aanu kaga bilaabayno hay-adahan international community-ga in aanu faray oo amarkaa siinay in aan la keeni karin qof shaqaale ah oo dibadda laga keenay oo aan reer puntland ahayn iyadoo qof reer puntlandihu ku shaqale ayaa halkan shaqadaana uu qaban karo taana waa la haystaa wasaaradda shaqada iyo shaqaaluhu amarkaa waa haysataa qof walba fiisihii uu ku yimi baa la eegayaa marka uu ka dhaco fiisahaasi mar dambe looma jadiidin doono waxaa la raadinayaa oo laga dhex raadinayaa la goobayaa idinka haddii aad tihiin jaamiciinta ka soo baxay jaamacadaha dalka puntland ku yaalla
faadime yaasiin jaamac v o a boosaaso
aad iyo aad ba umahadsantahay faadimo yaasiin jaamac haatanna bal qadarka daqiidaha noo dhiman dhinacii sugaanta
badduinay madowdahay biyo tahay ma moogtahay udhariiba caashaaqu batalaale inuu dhiigu cakuye lasoo booqdu moogtahay tahay ma moogtahay budhariiba caashaaqu batalaale inuu dhiigu lasoo booqdu moogtahay dabas bartamaha habeenkee ana inan riyadabas bartamaha habeenkee barkimada ku moodon beer ka saaro moogtaa kasaro moogtahay beerka saaraye beerka saaraye beerka saaraye beerka saaraye beerka saaraye beerka saaraye adan auga adan awga adan awga adan awga
codkaasina wuxuu gebagaba u yahay idaacadeydii fiidnimo haaruun macruuf yaano ismaaciil xuseen farjar ayaa idinla socodsiinayay tan iyo intaan idaacadaha xiga ku kulmayno waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiise leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.